kids. Barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan boggeyaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah tobanka bisha noofembar sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorka ay warbaahinta gobolka mudug ka qaateen nabadda iyo isu soo dhowaanshiyaha dadka ku nool gobolka wuxuu ahaa hiis mardhal ah dabcan wuxuu ku saabsanaa in warbaahintu ay u hiiliso nabadda iyo isdhexgalka magaalada gaalkacyo in warbaahintu aysan mar kale buunboonin wararka xanafta leh ee abuuri kara dagaalada in nabadda arrimaheeda ka hadalkeeda iyo samaynta barnaamijyada iyo fariimaheeda keliya aysan ku koobin marka ay wax dareemaan laakiin ay sameeyaan in mar walba kuwa joogta ay noqdaan sida oweysisyada joogtada weyn idaacadahooda heesta aan maanta idiin haynana waa
codadka mariyan mursal iyo weliba maxamed axmed qoomaal idaacadda intaan ku guda jiraan dhegaystayaal kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa soo gebagabaysay taageero dhinaca shidaalka ah oo ay siin jirtay diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ee ka dagaalama dalka yemen bayaan ka soo baxay boqortooyada sacuudiga ayaa lagu sheegay in boqortooyada ay maraykanka ka codsatay inuu hakiyo taageeradiisa dhinaca shidaalka ah sababtuna waxay ku sheegeen in hadda kadib uu isbahaysigu uu shidaalka ku baxo diyaaradihiisa dagaalka ee ka howlgala ama howlgallada ka fuliya dalka yemen uu isaga awoodo saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in ay ka taageeri jireen diyaaradaha isbahaysiga dagaalka kula jira xuutiyiinta yemen boqolkiiba labaatan shidaalka ay ku howlgalaan isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ayaa ka wada dalka yemen dagaal u badan duqeymo dhinaca cirka ah oo uu kula jiro maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ee iyaguna taageerada ka hela dalka iiraan dagaalkan ayaa bilowday bishii maarj ee sanadka labada kun shan iyo tobankii qadhabada midoobe ayaa sheegtay in dagaalkan ay ku dhinteen toban kun oo ruux oo rayid ah
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa magaalada baariis kula kulmay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyado oo ay si wada jir uga wada hadleen ammaanka yurub iyo weliba bariga dhexe kulanka labada madaxweyne ayaa kusoo beegmaya iyadoo madaxweyne donald trump uu jimcihii shalay markii uu ka degay faransiiska uu fariin dhinaca twitterka ku weeraray taallo dhinaca difaaca yurub ah uu soo jeediyey madaxweynaha faransiiska taasoo uu ku sheegay in yurub ay samaysato ciidamo ay isaga difaacdo maraykanka iyo shiinaha iyo weliba ruushka trump ayaa qorshahaasi ku tilmaamay mid aflagaadah waxaana madaxweyne trump safarkiisana ku wehelisaa marwada koowaad ee waddanka maraykanka melania trump si ay uga qayb galaan boqol guurada dhammaadka dagaalkii koowaad ee adduunka kaasoo dad ka badan afartan milyuun ay ku dhinteen
warkii caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna kala socoteen v o a washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey wariyaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona hadduu eebba idma toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaanu kaga hadli doonaa doorka warbaahinta gobolka mudug ay ka qaadatay dadaaladii nabadeed iyo weliba isdhexgalka bulshada iyadoo qaar ka mid a warbaahinta maxalliga gobolka mudug ay gaareen heshiis wada shaqayneyd oo ku aadan in nabadda gobolka door muhiima laga cayaaro islamarkaana la hakiyo wax walba oo keeni kara carqalad ama colaad gobolka ka abuuri karta barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eeba idmanagala qeybgeli doona agaasimayaasha idaacadaha radio gaalkacyo iyo codka nabadda axmed cali caanageel agaasimaha idaacadda codka nabadda maxamed cali siyaad agaasima ku-xigeenka idaacadda radio gaalkacyo iyo cabdulaahi yare oo ka mid a dhalinyarada warbaahinta gobolka dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada aan ku hormaro agaasimaha idaacadda codka nabadda axmed cali caanagel ee bal marka ugu horeysa ee heshiis waxaa jiray laba kun iyo toddobiiyo tobankii la gaaray ee ku aadanaa heshiis wada shaqeyneyd ee idaacadaha maxaliga ah iyo dowrka nabadda ay ka qaadan karaan bal arintaa muddada sanadkaa ay soo jirtay wixii ka dhaqan galay iyo bal dadaaladii dhalinyaradu meydiyaha ay sameeyeen
cabdiwaxid aad umaqsan tahay adiga idaacadda v o a octoobar laba kun toddobiyo toban afariyo tobankii octoobar waxaa idaacadaha ku yaala magaalada gaalkacyo labada qeyb ka howlgala galmudug iyo puntland ay wada gaareen heshiis taariikhi ah oo aan noqon heshiisyo badan oo miiska aan laga dulqaadin wuxuu ah heshiis mardhal ah dabcan wuxuu ku saabsanaa in warbaahintu ay u heliso nabadda iyo isdhexgalka magaalada gaalkacyo in warbaahintu aysan mar kale buunboonin wararka xanafta leh ee abuuri kara dagaalada heshiiskaas inta uunan bilaaban ama heshiiska ka hor dabcan waxaa aada loogu sameeyey baaritaan iyo lafagur lagu sameeyey waxyaabihii ay warbaahintu qaladay intii ay socdeen dagaalo laba sano isku xiga dhacay magaalada gaalkacyo laba kun shan iyo toban laba kun lix iyo toban ilaahay idankii agaasimayaasha idaacaduhu ee kulana isugu yimaadeen iyo bahda kale ee warbaahinta asxaabtooda ah waxaa la isla gartay in inta badan dadka waxgaradka ee magaalada gaalkacyo ay afka ku hayaan warbaahinta ay leeyihiin iyaga ayaa wax walba mataqaana abuuraya iyaga ayaa wareysya ka qaadaya dad aan nabadda u hiilanayn iyaga ayaa buunbuuninaya dhacdooyin yaryar oo ka dhacaya magaalada daafaheeda oo loo bedelayo inay yihiin kuwa waaweyn marka saa la leeyahay ma ahayn xilligaas in warbaahinta oo dhan ay wararkaas sii dayso ama ay waxaas ka qayb qaadato waxaa jiray xogaa yar oo qalad ah ama dad dhalinyaro ah oo u baahnaa tababar in la siiyo xirfadan islamarkaasna la baro habka anshaxa ee wartabinta xiliyada colaadaha ay jiraan oo kale wariyaha in mataqaana uu wararka xanaftale ka reebo warbixinadiisa iyo wararka uu diyaarinayo dabcan marka aan iskugu nimid annaga agaasimayaasha heshiiskaas afar tobanka octoobar qalinkaa ku dugnay akhyaar badan baa kasoo shaqeysay axsaxaab badan baa mataqaana waxaa weeye waqti geliyey ilaahay idankii wuxuu noqday heshiis taariikhi ah sanad kadib octoobar afar tobankii hadda laba kun sideed toban ayaa isku nimid dabcan dee wax badan ayaa iska bedelay magaaladii inta aan anaguba dib u fiirin magaaladii ayaa laga dareema isbedelka heshiiska uu keenay waxaa la waayey magacyo badan oo miidiyaho awal caanka ahaa oo nabadoono iyo waxay ahaayeenba oo idaacadda idaacadaha marsan jiray codkooda colaada horan jiray waxaa la waayey warar ka dhacay ee wararkii xanafta lahaa ee dhacdooyinkii la buunbuunin jiray dabcan waxaa haddaan tusaale haddaan kusoo qaato waxaa laga yaabaa in magaalada baadiyaheeda hal qof oo geel jira ah uu qof kale ku dilo warar warbixinada ugu waaweyn kasoo baxa midia wuxuu ahaan jiray in la dhaho hebel baa wax dilay hebel baasaa dilay hebel baasaa dilay hebel baa waa la buunbuunin jiray alyacni waxay ahayd wax aan haba yaraatee u wanaagsanayn u wanaagsanayn dhagaha dadka dhegeystayaasha ah umaysan wanaagsanayn waxay ahayd wax maaragtay annaga wariyaal ahaana subcad aan wanaagsanayn marka aad iyo aad iyo aad baan oran karaa asxaabta saaxiibadeena way ka hadli doonaan heshiiska wuxuu ahaa taariikhi waxaa laga dhaxlay dhaxal weyn waana waajib ina saarnaa oo aan fulinay haddana aan u baahanahay inaan sii xoojino oo barnaamijyada hadda aan sameynay ee wadaaga a idaacadaha ka baxa lasii xoojiyo in fariimaha nabadda lagu taageerayo lasii xoojiyo in waxaan gaarnay idaacadaha magaalada ku yaala ay isku sameeyaan waxa la yirahdo ay isku noqdaan isku editor marka laga hadlayo wararka gaalkacyo in qofka markuu mas-uulka yahay oo stage uu taagan yahay oo ka hadlayo xaaladda magaalada haddii warar xanaf leh oo dhibaya dhinaca kale haddii afkiisa ay kasoo baxdo waxaanu sameynaa waa jarnaa si warkaas oo talaa idinkaga taala waa wax anagoo dhan mataqaana aan ka wada sameynahay marka arrintaas laftigeedu waa waxa heshiiska ah marka waa heshiis taariikhi ah aada u mahadsan tahay axmed maxamed cali siyaad agaasima ku-xigeenka radio gaalkacyo maxaa muhiim loogu arkay in idaacadaha gobolka ay gaaraan heshiis wada shaqeyneed oo lagu hakinayo buunbuuninta waxyaabaha colaada keeni kara iyo in nabaddu ay ka qeyb qaataan idaacadaha gobolka
cabdi waxdaad baad umahadsan tahay taasi waxay muhiim u noqotay waxaa batay warbaahinta in loo adeegsado dhinaca xumaatada inta badan odayaashu markay hadlayaan ama dadka kale iyagu jecel in colaada la huriyo warbaahinta ayay adeegsan jireen xataa waxaa jira in warbaahinta loo adeegsaday ereya ah qofkii nabad isagoo ka shaqaynaya la arka een, madaxa ha la jaro ama dhagaxa lagu dilo taasi marka waxay noo horseeday inaynu anagu warbaahin ahaan laftigeena aan qeyb ka nahay huruntii colaada iyo qixintii dadka maatada ahayd kulankaan isugu nimidna wuxuu caqabad ku noqday dadkii iyagu xilli kasta u ololeyn jiray in een, colaadaha magaalada ka dhici jiray waxaa la waayey codkoodii sababta ah warbaahinta ay adeegsan jireen haddii ay go-aan ka wada gaareen in qof colaad horanaya aan la sii dayn een, caqabad weyn bay ku noqotay iyadoo sidaa ay tahay way jiraan dad badan oo nala soo xiriiray oo dabcan jeclaa inay ka hadlaan waxyaabihii hore ay uga hadli jireen balse waxaa caqabad ku noqday oo hor istaagay heshiisyadii warbaahinta labada dhinac ee magaalada gaalkacyo ay gaareen sidaan ognahay waxay horseed u noqotay oo ay een, hormuud u noqotay in shacabkii labada dhinac si nabada ay isku dhex maraan waagi hore warbaahinta waxay horin jireen hadalla colaad ah oo ah qofkii galmudug ka soo taga oo taga puntland waa la dilayaa kii puntland oo ka taga galmudug taga waa la dilayaa waxyaabahaas oo dhan meel bay ka saartay hadda wariyaasha labada dhinac waagi hore layskuma imaan jirin xiriir lama lahaan jirin balse hadda labada dhinacba waa lagu caweeyaa idagoon baaqdin aysan jirin cidna aadan ka baqayn dadka shacabka waagi hore waxaa jiri jirtay marka ay dhinaca galmudug wax ka galaan in ciidamo ay raacaan ama iyagoo si u baqayo ay meesha galaan balse hadda adigoo gaarigaaga wataya waxaad tegaysaa dhinaca galmudug qofka galmudugna waxa uu tegayaa dhinaca waqooyi isagoo gaarigiisa wata cidna uusan ka baqayn marka taasi waxaa la oran karaa een, waxaa laga dhaxlay heshiiskii warbaahinta een, gobolka ay- een, ee go- gobolka ay gaareen Een, waxyaabaha badan oo la isweydiiyo kulan weyn oo la qabtay oo hadda een, sanad guuradii markii la xusayay hal sano kasoo wareegtay waxgaradkii een, cuqaashii haweenkii ururada dhalinyarada markay kasoo qayb galeen waxaa la isla qiray warbaahintu inay door muhiima ka qaadatay een, sidii loo soo afjari lahaa een, colaada muddada soo noqnoqotay ee ka dhac- ka dhici jirtay magaalada gaalkacyo sidaan ognahay sanadka sh- sanad kasta bisha aynu heshiiska gaarnay oktoobar dagaal baa dhici jiray magaalada waa laga qaxi jiray een, waxaana een, hormuud u ahaan jiray warbaahinta si qaldan loo adeegsan jiray marka maadaama warbaahinta hadda ay midowday waxaa lagu guuleystay In la in- hakiyo.
in la- in la hakiyo wixii dhici jiray
aada mahadsan tahay maxamed cali siyaad cabdullahi yar waxaad ka mid tahay ee, saxafiyiinta ka howlgasha gobolka mudug muhiim u aragtaa in idaacadaha gobolka heshiis ka gaaraan ee, dadaal wada shaqayneed oo dhinaca nabadda gobolka ah
Eh, waa hagaag eh, aad baa umahadsan tahay adiga iyo v o a Eh, waxaan oran karaa runtii heshiiskaasi ay gaareen warbaahinta gobolka wuxuu ahaa budhigayaasha ka mid ahaa waxyaabaha derbiga u noqday in gobolka ay colaad ka dhacdo Een, sababta waxa weeye meelaha ugu badan oo awal colaadu ay ka dhici jir laga kicin jiray ama meelaha ugu badan oo awal ay ka imaan jirtay oo hurin jirtay waxayd warbaahintii okay marka heshiiskaasi laftirkiisa ayaa waxa u baahan yahay in qeybo badan laga eego tusaale ahaan qeybaha laga eego waxaa ka mid ah in heshiiskan laftirkiisa idaacadaha uu ka dhexeeyo dhalinyarada ka shaqeysa ay gaarsiiyaan social media ay isticmaalaan inay sidan oo kale nabadda isagana ay ugu shaqeeyaan sababto waxaad arkaysaa qaar ka mid a dhalinyarada warbaahinahaas ka shaqeeya oo idaacadahaas ka shaqeeya heshiiska galay xaggan idaacaddii dee xeer baa qabanayo heshiis bay galeen oo iyagoo Laakiin social media xeer laakiin laakiin xaggii social media facebookoodii ama maxaa la yidhaha twitterkoodii bay inta idaacadda awal ka sheegi jireen xaggana kusoo qorayaan sababto idaacaddii hadduu ka sheegay heshiis xeer baa qabanaya marka waxaan ku dari lahaa in dhalinyarada een, agaasimayaasha ah ee xarumahaasi ka shaqeeya ay gaarsiiyaan dhalinyarada idaacadaha jooga in sidii idaacaddaba ay uga dhaqangeliyeen heshiiskan ay social mediahana ayaguna ay ku dabaqaan ee mid kalean ku darya wuxuu u baahan yahay oo kale garabgal xogl u baahan yahay in la garab galo waxaa garab garab gelaya maamulada degmooyinka oo kale tusaale ahaan inay caawiyaan oo tusaale ahaan marka loo maxaa laga caawinaya waxaa laga caawinaya waxay tahay sidii barnaamijkani u noqon lahaa mid sii jira oo mid sii socda ah tusaale ahaan marka loo baahdo barnaamijkan in laga qayb galo kale inaan iyaga la waayin tusaale ahaan oo kale marka loo baahdo barnaamijka in laga qayb galo oo la sameeyo in waxgaradkii aan la waayin waxaa kaloo ka mid ah in sida een, xafiisyo waxaa jira unsum ay ka mid tahay ama qaramada midoobay ee meelahaasoo fangareeya nabadda ee magaalada gaalkacyo dhaqaalaha ku bixiya waxaa laga rabaa marka taas laftirkeeda inay ku daraan in idaacadaha sii daya mashruucan dhiirigelin ahaan magaranaysa xagga la- laga caawiyo dhaqaalaha iyaga laftirkooda wax loogu daro marka waxaan ohan karaa waa heshiis taariikhiya boqol kiiba boqol warbaahinta gobolku ay ka gaareen colaada gobolka Eh, maxamed cali siyaad muhiimadiisa eh, macnaha ugu badan waxay ahayd in dadaal nabadeed ay qaataan eh, warbaahinta ama meediyaha eh, gobolka mudug ilaa iyo hadda dadaaladii nabadeed ma dhaqan galeen ma noqdeen kuwa shaqeeya oo miro dhal ah oo bulshadu ay ku naalotay
cabdiwaxiid intooda badan way dhaqan galeen een, sida muuqata gaalkacyo dadku inta badan waxay ka aaminsanaayeen inay tahay een, magaalo colaadeed magaalo dagaaleed magaalo een, dhibaatadeeda ay badan tahay waxaa kuu caddaynayso labadii sano ee lasoo dhaafay magaalada gaalkacyo wax dagaala ama wax colaada een, miyiga iyo magaaladaba kama aysan dhicin taasi marka waxay kuu caddaynaysaa in horey loo socday lana fahmay colaada iyo dhibaatada ay lahayd een, heshiisyadan la gaaray oo warbaahinta ay gaareenna een, qeyb lixaadla bay ka qaateen sidii loo xakameyn lahaa een, colaadaasi way jiraan waxyaabo badan oo een, in wax laga qabto u baahan haddana waxa ay warbaahintu lafahanteeda u baahan yihiin taageero ku aadan een, sidii waxgaradka een, maamulka culummadii dhalinyaradii haweenkii haa dhammaan in loo wada istaago hadda waxaan sii daynaa fariimo iyo barnaamijyo annagu aan samayno cidna aysan nagu taageerin barnaamijyadaas waxaan uga hadalnaa muhiimadda nabadda ay leedahay muhiimadda daras wanaagga ay leedahay muhiimadda isdhexgalka ay leedahay intaba Een, waynu ku guuleysanay in barnaamijyadaasi ay wax badan bedelaan haddana haddii barnaamijyadaas ay heli lahaayeen taageero dhinaca warbaahinta ah waxaan is oran karaa een, wax badan baa iska bedeli lahaa nabadda waxaa jiray gobolkan in dhibaatooyin badan kasoo dhaceen inkastoo hadda labadii sano ee ugu dambeysay xaaladiisa ay aada u wanaagsan tahay Eh, haddii xusuus dib loo fiiriyo maydiyaha gobolka door cenkee la eg buu ka qaadan jiray colaadaha gobolka ka dhaca waay waa su-aal aad u wanaagsan Eh, runtii waxaa la oran karaa markaad eegto eh, waxyaabihii u dambeeyey oo ka dhacaya maaragtay eh, gobolka mudug dhanka colaadaha laba sano waxaana soo martay horta reer gaalkacyo aanan mudnayn in dib loo xasuusto laba sano oo dad badan ay magaalada ka qaxeen dad badan oo maaragtay eh, kale oo shacabka labada dhinacna ay ku barakaceen kuna geeriyoodeen kuna waxyeeloobeen dabcan eh, warbaahintu iskuma jirto qeybo badan baa jira oo waqtigaas een, si dhexdhexaada iyo si wanaagsan u shaqeyn laakiin de waxaa yidhahdaa haddii qof adiga kaa mid uu xun yahay te adigana wuu wuu ku saameynaysaa marka eh, saas wax walba oo isku xiran ah waa noocaas waxaa ugu yaabkaad tusaale kuugu filan oo aan rana kaaga sheekeeyo dooxidow waxaa jirtay wakti wiil wariye ah uu ka sheekeeyey isaga ayaa nooga sheekeeyey shirki ugu horreeyey oo aan isku nimid uu ka sheekeeyey wuxuu sheegay mid kamid a wariyaasha gaalkacyo inuu habeen warka akhriyay idaacad uu yidhi gaalkacyo caawa waxaa soo galay ciidamo fara badan oo gulmad wato oo taangiya wato oo wax walba wato dhinaca uu ka hadlaya waa dhinaca idaacaddiisa ku taalmay dhinaca kale ayuu ka hadlay wuxuu yidhi waxay wataan buu yidhi taangiyo subaxiina waxaa laga yaabaa magaalada inaysan dee haba yaraatee aysan xaaladeedu caadi noqon waa lagu kala kaci doonaa waa magaalada waa halaga qaxu yidhi wariyaha warkaa ku hadlaya wuxuu waktigaas eh, ku quruxsanayay barnaamijkiisa oo raba inuu dhegeystayaal ku helo ama waxay la ahayd caadi laakiin saameynta ay leedahay isagaa dareemay intaysa qof kala dareemin isla waqtigii waxaa albaabka kusoo garaacay hooyadiis afar ciyaala u dhalay iyo xaaskiisa oo gaare bas ah alaab u saaran tahay oo xataa alaab iska daaya inay soo qaataan fre- eh, firaashyadii iyo wax kale wa- di- dirme iyo wax inta ka gaaran bay soo qaateen waxaa la yidhi hooyo soo bax si maxaa dhaca hooyo magaalada waa laga qaya adaa noo sheegay isagii marka wuu ceeb bay ku noqotay inuu dha waa been si idin kici waaye waa lagu qasbe banaanka meel banaanka baadiyaha baa la geeyey waxaa ilaahay qadaray in gaariga laba boqol oo doolar uu ku koraysto baska oo baadiyaha ku geeyo soo laabadkan laba boqol oo doolar laga qaado oo laba habeen ciyaalkiisu baadiya ilaa seexdaan marka saam isagaa dhafkiisa wuxuu ku sameeyey wax dhibaato ku ah marka waa dhacdooyin la yaab leh oo hadda aan jeclaysan aan ka shakay laakiin de waxyaaba u- waxyaaba kuwa lamida way jireen sidaa daraaddeed miidiyuhu marka waxaa la oran karaa qeyb bay ka lahaayeen waxyay ka dhici jiray magaalada marka waxay qeyb uga lahaayeen oo kugu filan markii maanta aan sii daayo nin nabadoon sheeganaya oo leh een, hebel hebla ama hebel ama hebe- cidda nabadda ka hasha hala bareeyo oo aan sii kan kalena uu sii daayo ciddii nabadda taageerta oo ninka hadalkiisa taageerta annaguna waa bareenaynaa dee dadka shacabka anaan dhegeysanayaan Ti- mogtahay markii laga hadla miidiyaha waa wax aada u baaxad weyn idaacaduhu lo- hawriyaashu culahaa marka inaad waxa wey inaan hadda wax xasuusana maana jeclayn laakiin hadda ilaahay amarkiis wax wanaagsan baa qabsanay sida walaalkii maxaa sheegaya barnaamijyo freemaa noo baxa nabadaan kada shaqeynaa waa wada caweynaa waa wada shaaxnaa waa isdhexgalnaa een, dhan walba oo magaalada waa tagnaa waxaan ka qayb qaadanaa quruxda magaalada inaan la shaqeynaa dadka wax ka qabta magaalada odayaasha la shaqeynaa wareysyo fiican oo wanaagsan baa qaadnaa wararka xanaafta lah waa la joojiyey marka hadda shaqadii rasmiga ahayd ee warbaahintu ay lahayd baa la hayaa marka dadaal baanu ku sameynay maasha allah waxaan rabaa inaan soo koobo barnaamijka ee cabdullahi yare ee adoo iisoo koobaya ma jiraan wax dhaliilo ah wax dhaliilo ah oo aad is leedahay idaacadaha maxalliga gobolka iyo wariyaasha ka howlgala dhaliilahaas bay leeyihiin dhinaca nabadda ah oo ay ka gaabiyeen waxaan kuusoo koobaya waxay tahay in nabadda arrimaheeda ka hadalkeeda iyo samaynta barnaamijyada iyo fariimaheeda keliya aysan ku koobin marka ay wax dareemaan magarasa warkay wax dareemaan laakiin ay sameeyaan in mar walba kuwa joogta ay noqdaan sida ogeysisyadu joogtada uga yihiin idaacadahooda inay fariimahana joogto uga dhigaan barnaamijyana joogto uga dhigaan laakiin waxaad moodaa hadda iyaga naftirkooda kulamadooda iyaga naftirkooda wariyaasha xasuustooda ku aadan barnaamijyadas in la xoojiyo inay dareemaan markay wax dareemaan xasaas- xasaasiyadna jidho kale laakiin looga baahan yahay inay mar walba joogto ka dhigaan mar walba xasuusnaadaan mar walba niyadooda ay ku jirto maxamed adoo iisoo kobaya maxaa idinka dhiman oo aad is leedihiin door muhiima dhinaca nabadda uga qaadan lahaydeen Een, cabdi cabdiwaxaad aad baad u mahadsan tahay een, waxyaaba badan baa naga dhiman aan lasoo koobi karin laakiin sa tan ugu horreysa waxaan oran karnaa een, taageero ayaa naga dhiman haddii aan heli lahayn een, taageero dhinaca warbaahinta ah waxyaaba badan ayaynu bedeli lahayn oo maanta halka la marayo meel ka wanaagsan ayaynu sii gaari lahayn waana rajayn doonaa qolyahan ku shaqada leh ka shaqaynta arrimaha nabadgelyada een, magaalada gaalkacyo in ay usoo leexan doonaan dhinaca warbaahinta ayna kaashan doonaan si nabadda magaalada gaalkacyo doorka maanta warbaahinta ay uga qaateen loo sii xoojiya insha allah waa sida ay saaxiibadii sheegeen een, waxaan aan is dhihi karaa ee, in la taageero warbaahinta oo dad badan oo waxa weye haddii loo fududeeyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ee, dhanka maamulada hadday tahay loo fududeeyo in mataqaanaa warbixinada ee, iyo barnaamijyadan ay hadda wadaan lagu taageero aad baa umahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen agaasimaha idaacadda rediyo codka nabadda iyo agaasimo ku-xigeenka idaacadda rediyo gaalkacyo ee magaalada gaalkacyo iyo cabdulaahi yare oo ka mid a wariyaasha ka howlgala gobolka mudug waxay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda toddobaadkan barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa hadduu eebba idma ismaqal dambe oo xiise leh
waa hagaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada markanna waa wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari mahadsanid cabdixakiin aan ku horeynay horyaalka premier league ingiriiska ayaa ciyaar goordhow soo geli doonta waxay dhex mari doontaa kooxaha cardiff iyo brighton ciyaaraha kalena galabta iyo caawa fiidkii ayay dhici doonaan kooxda westham waxay booqan doontaa harrisfield town leicester city waxay la ciyaari doontaa banley newcastle ayaa soo dhoweyn doonta kooxda f c a f c pownmouth southampton waxa ay qaabili doontaa watford caawa tottenham hospo ayaa la ciyaari doonta crystal palace ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan axadda birita ah dhinaca talyaaniga saddex ciyaarad ayaa dhici doona torino ayaa galabta la ballansan barma sbal waxa ay caawa la ciyaari doontaa calary halka genoa iyo kooxda napoli ay tahay ciyaarta isha lagu hayo dhinaca spain ee la liga dhowr ciyaarood ayaa jiri doona caawa iyo galabta tan ugu horeysana waxay dhex mari doontaa real valladolid iyo eibar gitef valencia ayay la ciyaareysaa atletic de madrid ayaa la ballansan atletic bilbao kooxda kubadda cagta gironana waxay la dheeli doontaa leganes bundesligaha jarmalka haddii aan kuwooda ugu xiisaha badan soo qabto brushio dortmond iyo pier munich ayaa ah ciyaarta toddobaadkan ay wada sugayaan dadka jecel ciyaaraha dalkaasi jarmalka waxaana caawa ay ka dhici doontaa guriga kooxda brushio dortmond xiisaha ciyaartan ayaa ah bayer munich oo doonaysa inay kusoo laabato hogaanka iyo brushi dortmond oo aanan dhinaceeda dhulka la dhigin tan iyo intii uu bilowday horyaalka bundesliga ee dalkaasi jarmalka xilli ciyaareedkan iyada ayaana hogaaminaysa la arki doona ciddi badin doonta ciyaartaasi adag ee dhexmari doonta dortmund iyo bayer ugu dambeyntiina horyaalka faransiiska ee liigwanka kooxda kubadda cagta jingam ayaa galabta la ciyaareysa kooxda olympic leon saint etienne waxay la ciyaareysaa kooxda stadokhem olympic nem iyo nice ayaa is arkaya kooxda toulousena waxay booqan doontaa naadiga emins montpellier ayaa la ciyaari doonta onge dhegaystayaal natiijooyinka ciyaarahaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga sboortigiina waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala soo codsiinayey haatanba sida aad ku maqlaysaan ama miisigaasi dhigiina soo gaaraya waxau hordhac u yahay heesta ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta maxamed axmed qoomaan iyo weliba maryan mursal ciise
naftayda xiise aan ku qabaa
waagaag dhegeystayaal heestaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiinayay nuur bukhaari anigoo cabdixakiin shuruuca iyo weliba bashiir abikar cabdilaahi oo dhinaca soo saarista iskudabridka inoo joogay iyo weliba guud ahaan bahda v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.